waxa laisku haystaa horta dadku isma haystaan ta ugu horeysa waa taasi dadka caadiga ee nawaaxyada ku nool lagu sheego somaliland iyo puntland isma haystaan iyago waxay is haystaa waxa weeyaan siyaasiyiin siyaasiyiintuna waxay isku haystaan damac weeyaan damacna iyadoo bil ramadaan la joogo in dadkii lagu dembi lagu lagu geliyo iyagoon waxay galabsadeen aan jirin waxa weeyaan iyo la yaab waaye waxaanad moodaysaa soomaalida siyaasiyiinteeda inteeda badan meeshay doonayaanba ha joogaan inay ka door bidaan had iyo jeer dantooda shaksigaa danta dadweynaha iyo ummaddaa balanbalasa marka meelayowgan laysku hayo ee laleeyahay cadowgii baanu dilnay iyo wax la mid ah dadka degani waa dad iswada dhalay soomaalinimadas sare markaad haddaa ka timaadid waa dad wada baaba-ay oo iskuulladoodii baaba-een dhaqaalahoogii baaba-ay marka in askarinta lasoo duldhigo layidhaaho dadkii baanu qaxinanaa waa wixii ka taagnaa galkacay oo kale weeyaane dadka kolba lagu qaxinayay waaya mar markaa waa jariimad waaye runtii weyn waxaa la isweydiin karaa maxay tahay danta shaksiga ama siyaasiyiintu ay ka heli karaan in bil ramadaan ka sokow dad aan waxba galabsan lagu dul dagaalamo shacab la barakiciyo ciidamo la iska hor keeno oo labada dhinacba waxaa dhimanayaa ay soomaali yihiin dantay siyaasiyiintu ka heli karaan maxay tahay waxa weeye qolada madaxda maaha dadka reer puntland iyo dadka madaxda hargeysa maaha dadka waqooyi degan maaha labadaas siyaasiyiin baynu ka hadlanaa ninka jooga garawana waxa weeyaan doorashaa kusoo socota uu usii xamaan samaysanaya ama kharash ha u urursado musuqmaasuq lagu gelayo ama wax kale ha lagu gelayo waxa weeyaan si meesha ugu soo noqdo waxuu samaynaya wax allaaliyo wixii ilaahay xaaraantinimeeyo o dhan buu samaynaya qolooyinka hargeysa joogtana waxa weeyaan qolooyin baarqabo imika soo kacayo halaadee waa in lana ictiraafaa ictiraafku markaa hadday ku imanayo in dad masaakiina la xaaqo uma aaba yeelayaan labada dan ee shaksiga waa labadaa weeyaan marka laga tago in la isku hayo tukaraq oo hadda jiida hore ee labada ciidan ee isku hor fadhiyaana muddo ayuu taagnaa murankan iyo khilaafka labada deegaan u dhexeeyo somalilan iyo puntland oo la isku hayo deegaankan sool wuxuu ka tirsan yahay puntland iyo kama tirsane wuxuu ka tirsan yahay somalilan miyaan la heli karin xal aan ciidan iyo in la isxabadeeyo ahayn waxa kaasi walaal waa wax aada iyo itaal u fudud hadduu iimaan jiro weeye haddii qolada hargeysa madaxda ka ina iimaan hay leeyihiin kuwa puntland degan ee garawa joogaana iimaan hay leeyihiin waxa weeyaan xal waxa weeyaan dallaanku garan karayo in ciidamada la kala qaado meesha ay noqoto meel ciidan una joogin kuwa puntlandna hayna joogin kuwa somaliland la sheeganayaana hayna joogin oo dabeedna dadkaasi laisku soo celiyo waxa dagaalka weyn waxa weeyaan walaal in dadkaasi biyahay cabbaan oo nadiif ah ay helaan inay cunto wanaagsan helaan oo u shaqaystaan inay carruurta iskuulla u helaan inay dhakhaatiir helaan in shaqooyin la helo maanta dagaalka ugu weyne adduunka lagu jiraa intaas weeye maaha kii rasaasta maaha markaa dad abti iyo adeer iyo hafrawadaag iyo ilmo edi iyo ilmo hafreed isku ah in rasaas lagu kala dhex dhigo horta waa yaab tilmaan baan ku siin walaal doqonnimada meesha taalla waa horaan tegay oo imika dhowr muddo toban sannadood iyo jarjar laga joogaan tegay gobolada garowa reedaheeda cilmi baaris baanu ka sameynayna waxaanu eeganay jeelalka iyo maxkamadaha bal sida u shaqeeyaan baanu eeganay waa markii cabdilaahi yuusuf ka tegay uun meesha waayo markaasaa maalin anigoo jeelka garowa jooga oo nin ila socdo iskuolka sheekh ee secondary schoolka ka soo baxo qolooyinkii naga horreeyey aniga ahaa ayaa markanu dadkii baan arkay jeelka ku jirayo wixii baan arkay markanu meeshii jeelkii ka baxano ayay qoladii askar maxaabiistii baa qayrade waar hebeelow hebeelow hebel ninkii la socday askariga ahaa ee ciidanka isaga la hadlayaan waxaan war kuwan habeenkii bay na garaacaan markaad naga tagtida naga celi meeshaan ku yiri waar bal kusoo noqo waanu ku noqono markaasan ku yiri maxaa laynii garaacaa kuwan baa na garaaco war wax maxay yihiin baan kuwani waa cadowgii laga soo qabtay somaliland buu markaasaan ku yiri war adigu sow sheekh kamaad soo bixin dee markaa aniguna cadow baan hede anigana igu dar jeelko habeenkii halay karbaashe waa idindaro waxaan markaa garaab xumida meesha taallaa labada qayboodba waa taas weeyaan walaa waaya in dadka dadkaa laleeyahay jee wada jeeska degan ayaa isku cadow ah ayay balaayidu tahay walaa taa dhaqan xumadan markii laga tago haddii ay labada dhinacba ka jirto ama dhinaca ka jirto waxaa isweydiin leh waxaa meesha yaallo arrin baa la isku hayaa siduu doonaba ha u foolxumaado ha u guraacnaado laakiin soomaalida waxay tidhahdaa profesor samater gari laba ninka ma wada qosliso maxaa lagu xallin karaa waad isleedahay ugu dambayntii arrinta sool ayadoo aan ahayn wanaag ha la sameeyo dadka biyo iyo horumar ha loo sameeyo siyaasiyan sidee loo xallin karaa baad isleedahay waxa weeyaan labada ciidanba in meesha laga qaado horta oo la dhaho ininkuna ka baxa ininkuna ka baxa horta dadku bal ha ku soo noqdaan meeshoodii nabad ha noqdaan haddii dadkan siyaasiyiintii ay sheeganayaan inay madax rasmiya yihiin madax rasmiya waxaa lagu noqdaa waxa weeyaan dadkoo ku ogol waayo ood adigu u hoggaansantid dadku waxay ku heshiiyeen marka in dadka meesha degan la shiriyo iyaka dantooda laga wada hadlo labada ciidanna laga qaado haddii taa la yeelo waxay noqonaysaa cid cid somalilandna kuma soo duulaso puntland puntlandna kuma soo duulaso somaliland dadkii meesha deganaa ee balanbalay hadda meesha nabad ha ku soo noqoto naruura ha timaado markaa taan la helo ha laga doodo oo ha la yidhaaho dadkani yay ogol yihiin inay raacaan haddii soomaali weyn la baabiinayo iyo haddii soomaali weyn la dhisayo haddii puntland la dhisayo iyo haddii somaliland la dhisayo dadkani yay ogol yihiin inay raacaan khasab hore ayaa dowladdii militariga ahayd iyo qaar falaxuno ka dambeeyeyba khasab cidna waa lagu kari waaye marka waxa weeyaan siyaasiyan waxa weeye danta dadka waa in laga shaqeeyo weeyaan maxaa dadkan dantooda ah meesha jooga si aayahooga dambe marka dambe iyaku ay uga tashadaan wada